agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa agab caafimaad oo isugu jira kuwa shaybaarka iyo daawooyinka kala wareegay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o munaasabada lagu kala wareegayay agabkan caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid a agaasima waahidyada wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxa kaydka daawooyinka ee wasaaradda caafimaadka madax ka socotay hay-adda w h o iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa ka warbixiyey agabkan caafimaad isagoona u mahad celiyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o werhouseka w h o ay ku kaydisay dawooyinka taasoo ujeedadeedu ahayd inaanu bal ogaano una kuurgalno qaabkay u shaqeyso iyo siday u kaydiyaan dawooyinka waxaan kaloo maanta halkan kula wareegi doonaa haddii ilaha idhaahdo shay muhiima ahaan anaga muhiim noo ah marka laba shay baa ugu muhiimsan waa taskii ama shaybaadhkii lagu ogaanayay marka kalooruhu dilaaco xanuunkan la idhaahdo shambiyuudka maadaama aynu xilli roobaadkii aynu rajeynayna inay yimaadaan si aynu u diyaar ugu ahaano aynaan nairobi iyo meelo kale aynaan aynaan ka doonan waxaa kaloo muhiima baadhitaankii xumadda magaalada ku jirta iyadana daanki fiifarka loo yaqaano inaynu iyadana la wareegno qalabkii ama taskii lagu baadhayay ugu horreyn w h o waan u mahad celinayaa waxaan leeyahy waad mahadsantihiin runtii intaa kooban aan joognay waqtigaa kooban malaa waa wiigii saddexaad wax badan baadna tarteen oo gaadiidku ka mid yahay oo xooga ka mid yihiin oo qalabkan halkan aan maanta u joogna ay ka mid yihiin waxaan leenahay xidhiirkii wanaagsanaayaanu lahayn w h o iyo wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaad moodaa inuu waa cusubay u beriyey waanu idinla shaqaynaynaa runtii
agabkan caafimaad ee lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa door muhiima ka qaadan doono sare u qaadidda adeegyada caafimaad ee ay bixiso wasaaradda caafimaadka somalilan